sanad wanaagsan oo wacan dhegaystayaal halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha janwari waa kow sanadka cusub ee labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir hal idinkaga soo jeedinaya anigoo ah xuseen barre aadan iyo sahra cabdi axmed
intii lagu guda jiray dabaaldegii sanadka cusub ayaa night club kacaanka ah ee ku yaala xaafadda ortakoy oo loo yaqaano rena night club waxaa weerar kusoo qaaday qof hubaysan oo hubka gacanta laga qaato ku hubaysan halkaas uu ku dilay hal boolis oo ilaalinaya iyo ilaa iyo soddon iyo shan qof
kaasi waxa uu ahaa maxamed xasan oo ka mid a ardayda soomaaliyeed ee ku sugan dalka turkiga oo ka warramaya weerar lala beegsaday goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada istanbul ee dalka turkiga oo loogu dabaaldegayay xuska sanadka cusub ee labada kun iyo toddobiyo tobanka waraysi ayaanu idinka haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mida askarta dalka masar oo ku dhintay weerar lala beegsaday qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkeena saaka iyo caalamka marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida ugu yaraan shan iyo soddon qof ayaa ku dhintay tobaneeyo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax lala beegsaday goob lagu cawiyo oo ku taalla magaalada istanbul ee dalka turkiga halkaasi oo loogu dabaaldegayay soo dhoweynta sanadka cusub duqa magaalada istanbul ayaa qaraxan ku tilmaamay fal argagixiso waxaana uu intaasi raaciyey in weerarkani ku dhintay askari ka tirsan ciidamada booliska ee dalka turkiga faahfaahinta warkan waxaad ku maqli doontaan qeybaha dambe ee idaacadeena golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa si wada jira u meelmariyay xabajoojin ay ka dulaashay ruushka iyo sidoo kale dowladda turkiga laakiinse waxaa wararka ka imaanaya goobaha dagaalka ay sheegayaan in heshiiskaasi uu khatar ku jiro fallaagada suuriya ayaa waxa ay ku celceliyeen in duqaynta ciidamada ruushka iyo kuwa dowladda suuriya ay wiiqi karaan xabajoojinta labada cisho socotay waxaa sidoo kale ay sheegeen in dadka kala socda arrimaha dalkaasi suuriya dusha kore in meel ku dhow magaalada dimashik tuulooyinka hoos yimaada ee dhinaca waqooyiga ooy gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka ah lala beegsaday duqayn fara badan
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sanad cusub oo wanaagsan soddon iyo shan qof ayaa ku dhimatay oo uu ku jiray nin ilaal aha markii uu qof uu weerar ku qaaday goob lagu caweeya oo dadkaasi ugu dabaaldegayeen soo dhoweynta sanadka cusub magaalada istanbul ee dalka turkiga mas-uuliyiinta dowladda turkiga ayaa sheegay in aanay wax cabsi a gelin ku samaynin kooxaha argixisada haddaba sahre cabdi axmed ayaa ka waraysatay arrintani maxamed xasan oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada istanbul
sahra waad mahadsantaha walaalo xalay intii lagu guda jiray dabaaldegii sanadka cusub ayaa night club kacaanka ah ee ku yaala xaafadda ortakoy oo loo yaqaano rena night club waxaa weerar kusoo qaaday qof hubaysan oo hubka gacanta laga qaato ku hubaysan halkaas uu ku dilay hal boolis oo ilaalinaya iyo ilaa iyo soddon iyo shan qof oo shacab ah dhaawacna wuxuu gaarayaa ilaa iyo afartan inta hadda la ogyahay qofkii weerarkaasi geystay ma la qabtay ama la dilay dowladda maxay ka tiri
ninka weerarka geystay oo sida warbaahintu ay qoreyso ku hadlayay af carabi ilaa iyo hadda in la dilay iyo in kale warkiisu ma cadda lamana sheegin arrintaas waxaa aada xoogga loo saarayay dadka meesha ku dhintay iyo qaabka u galay iyo inuu carabi ku hadlayo unba ilaa hadda la sheegaya laakiin in la dilay iyo in uu baxsaday midna lama sheegin waa gartay waxaad bal iiga warantaa maxamed marka ee goobtan night clabka ama dadku ay ku caweynayeen ee reeranet la yiraahdo clab magaalada istanbul ayay ku taalay markii intaasi weerar in la eg uu qof geysanaya oo intaasoo qof uu dilayay ma jirin miyaa wax ka ag dhowaa ilaalada uu dilay waxaan ahayno ama ciidamo booliis oo soo gurmada goobta soo gaaray
night clubkani waxa uu ku yaalaa xaafada caanka ah ee ortacoy sida caadiga ahaydna waa mid aada loo camiro xiliyadan oo kale sida hadda wararku sheegayaan kun boqol iyo soddon qof ayaa reservation ka samaystay night clubkan oo badda ku yaala badda korkeeda saaran marka aagaasna xaafadahaas badana waxaa lagu tilmaamaa waa meelo aada ammaan u ah qofkan caadi dadkuna aada bu marka jam usoo gelayeen oo waxa weeye xilli habeen ah weliba xilli sanad cusub ayay ahayd ilaa hadda lama sheegin marka boolis meesha ka dhowaayo inay qabteen laakiin waxaa la sheegayaa uun ninku inuu meesha galay askarigay ilaalinayeen inuu toogtay kadibna gudaha uu sii galay khasaaraha ilaa hadda la sheegayo waxaa ka mid a in sideed boqol oo qof ayaa ku jirtay gudaha dad badan oo kamid ah ayaa iska tuuray oo badda ku daatay si ay naftooda u badbaadiyaan
waa garta ma la ogya dadkaasi marka badda ku daatay in ay bad qabaan ama lasoo badbaadiyey ama ay ku dhinteen ama tiro ahaan xataa waxaa ku dhinta haddiiba la ogyaha ma jirta
waxay u badan tahay baa laleeyahay sida la sheegaya dadkaasi way badbaadeen banic iyo argagaxii dhacay kadib dadkii dabaasha yaqaanay badanaa dhinaca badda ayay isku daadiyeen foos foosforka waa ayna qolyaha gurmadka iyo doonyaha dalxiiska oo meesha ka dhowaa ayaa u daadiyey suumanka nafta lagu badbaadiyo waa gartay waxaad iga warantaa dadkan marka soddon iyo shanta qof ee dhimashada ah iyo dadkaasi tirada badan ee dhaawacyada ay soo gaareen ilaa ay haatan ma la aqoonsaday waddamada ay kasoo jeedaan ama dad muslim ama diin ahaan cidday haysteen christaan ma la garan karaa ilaa hadda
ilaa hadda xilli hore weeye saray weli waxa weeye subax ma noqon oo waagi ma dilaacayn lamana kala cadaan laakiin xaqiiqdu waxay tahay dadkan waxay u badan yihiin muwaadiniin turki ah oo oo aagga sidaan ognahay waddanka turkiga aada ba looga xusaa sanadka cusub oo muslin iyo muslin la-aan ma lahan oo night calaabiska iyo meelaha lagu mahalkayo waa la aadaa laakiin ilaa hadda ma cadda dhalashooyinka iyo ay kasoo kala jeedaan dadka ku dhintay meeshaan dowladdu ma ka hadashay maxay se dhahayaan laamaha ammaanka
wasiirka cadaaladda oo basta twitterka ku qoray mar dhoweyto waxa uu sheegay in uu aada uga xun yahay weerarka dhacay una tacsiyeynayo dadkii ku dhintay waxa uu ku goodiyey inaanay argagixisadu marnaba qaybin doonin marnaba waxyeelayn doonin dowladda turkiga ayna dagaal xoogan kula jiri doonaan sidai ay u wiiqi lahaayeen argagixisada gudaha iyo dibaddaba buu yidhi waa gartay waxaa dalka turkiga badi la sheegi jiray cidda wax ka geysata in p k k iyo maaragtay kooxaha mucaaradka ee dowladda kasoo horjeedaya inay qeyb ka ahaayeen falalka dhacayay marka tani cid ilaa iyo haatan sheegatay ma jirta oo ina ka dambeysa la ogaaday xataa
ilaa iyo hadda cid sheegatay weerarkan ma cadda laakiin sidaan ogsoonahay dowladda turkiga waxa ay weerar gudaha iyo dibaddaba kula jirtaa kooxaha kurdiyiinta ah ee b k k loo yaqaano iyo ururka daacish ee ka dagaalama ciraaq iyo suuriya oo shalay oo u dambeysay ciidamada turkigu waxa ay ku dileen gobolka albaab ee waddanka suuriya sarkaal sare oo ka tirsan daacish oo lagu magacaabo abu nasri abu ansaari iyo nin kale oo isna lagu magacaabo abu xuseen al tunisi ilaa boqol iyo soddon qof ayaa asbuucan oo daacish ayay ciidamada turkiga ku duqeeyaan gudaha suuriya sida dhanka kalena ay daacishna waxay sheegteen inay ka aargoon doonaan dowladda turkiga oo ay weeraro istanbul ka fulin doonaan marka waxaa la rajeynayaa in ay ku lug leeyihiin qolyaha daacish waxaa xusid mudan sahray in ciidamada ammaanka turkiga toddobiyo toban kun oo askari oo dheeraada lagu daray si ay u ilaaliyaan ammaanka goobaha waaweyn ee la isugu soo bixi doono sanadka cusub gudihiisa magaalooyinka ankara iyo istanbul
maxamed xasan oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada istanbul ee dalka turkiga oo goordhoweyd qadka telefoonka ugu waramayay saare cabdixamed halkaad kala socoteenna waa v o a
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiah kala soco idaacadda v o a
sanad wanaagsan waa sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka saaka oo kow u ah bilow soomaaliya inkastoo annaga daqiiqada ay nooga dhiman tahay geeska afrika xalay goobaha sida weyn looga xusay dhalashada sanadka cusub waxaa ka mida jamhuuriyadda jabuuti waxaa warbixintan ku saabsan sanadka cusub iyo dabaaldegiisa nooga soo diray goor dhoweeto magaalada jabuuti wariyaha v o eda ramadaan muuse dalka jabuuti xalay saacaddu markay ku abbaarneyd labiyo tobankii habeenimo waxaa si rasmiya uga curtay sanadka cusub ee milaadiga ee damaashaadka cirka loo tuurayay ayaa mar keliya aad u hadheeyey magaalada magaalada jabuuti ayaa si cad looga dareemay curashada sanadka cusub iyadoo dadweyne tiro badan oo welibana u badan dhalin lagu arkayay jidadka waaweyn ee magaalada iyo goobaha wax laga cuno ee makhaayadaha iyadoo qaar kalena ay heeso ku tumanayeen goobaha fagaarayaashae lagu kulmo magaalada jabuuti waxaa kaloo ku nool mujtamac aad u badan oo ka soo jeeda dalalka reer galbeedka ee qarbiga inkastoo ay u badan yihiin askar deggan saldhigyo militari haddana waxaa la dareemayaa culayska iyo sixmadda xoogga badan ee ay ku soo dhoweynayeen farxadda sannadka cusub dhinac kale sida sannad walba caadadu ay tahay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa sannadka cusub awgii jeediyey khudbadda hambalyada sannadka cusub ee uu kula hadlo dadweynaha reer jabuuti isagoo ku akhriya afka faransiiska waxaan dhammaantiin idiin soo jeedinayaa rajadan idiin rajaynayo caafimaad wanaagsan bashbash barwaaqo iyo farxad lagu reeyo sannadkan cusub ee xusuustayda u horraysaa waxay ku wajahan tahay dadka walaalaheena ee muwaadiniinta ah ee la tacaalaya xaaladooda caafimaad waxay kaloo ku jeedaa xusuustaydu dadkeenna kuwa ay ragaadiyeen xaaladaha haynta yar ee saboolnimada ee aan haysan cid garab joogsata oo gacan siisa wanaagsanahay sanadkan cusub inuu astaan u noqdo ilaalinta iyo kubcinta waxyaabaha qarankeenna u ah dhaxalgalka sida midnimadeenna iyo isku xidhnaanta bulshadeenna waxaan kaloo rajaynayaa in sanadkan cusub uu astaan u noqdo ku sii socoshada dadaalka horumarka oo midhodhalkiisu yahay shaqa abuurka horseedka u ah wacnaanta dhaqaalaheenna Je souhaite également qu'elle soit placée sous le signe de la poursuite des efforts de développement générateurs d'emplois pour notre économie. sidoo kale qoliyaha mucaaridka jabuuti ayaa iyaguna v o a uga warramay dareenkooda ku aadan sannadkan cusub ee waa kuwan jaamac cabdiraxmaan candhoole iyo cumar cilmi khayre inkastaanu ahayn sanadkeenni muslimka haddana waxaynu caado u leenahay inaynu ishambaliyayno marka waxaan halkan hambalyo iyo leeyahay sanad wanaagsan ummadda reer jabuuti meelay joogaanba waxaana ku darayaa kale ciidankeenna inaga jooga soomaaliyana waxaan leeyahay sanad wanaagsan ilaahay reerihiina ay dunida soo nabad celiyo waayo waxa weeyaan waajib ay gudanayaan abaalkii soomaaliya nagu lahayd bay ay gudayaan intaasu maan leeyahay sanad jadiiska waxaan leenahay ummadda reer jabuuti sannad wanaagsan ayaan leenahay sannadaa sannadeeda ummadda reer jabuuti inuu ilaahay caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash uu ku gaadhsiiyo ayaan ilaahay weydiisanaynaa waxaan weydiisanaynaa dalkeennu oo nabad ah ilaahay ayaan weydiisanaynaa sidaas iyo guul guul ummadda reer jabuuti ay gaadho dhammaanteed siday u dhanta rabadaan muuse v o a jibuuti
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington laba ka mid ah ciidamada ammaanka ee dalka masar ayaa ku dhintay qarax lala beegsaday gaarigii ay sarnaayeen faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha v o eda magaalada qaahira xuseen saxnuuni laba askari oo ka mid ah booliska masaarida ayaa geeriyooday kadib markii qarax lala eegtay gaarigii ay saarnaayeen galbeedka magaalada cariisha ee gobolka waqooyiga siinaaya tv-ga qaranka ee waddankani ayaa xaqiijiyey labada askari ee geeriyooday mid ka mid ah inuu ahaa sarkaal sare kuwaasoo dhintay ka gadaal markii gaarigii ay saarnaayeen miino ay kula qaraxday dhinaca galbeedka ee magaalada cariisha ciidamada amniga ayaa xaqiijiyey in askari kale uu ku dhaawacmay qaraxa lala eegtay ciidamada amniga ee waddankani gawaari gaashaaman iyo tiro ka mid ah ciidamada ayaa lagu arkayey magaalada cariisha kuwaasoo si weyn u ilaalinaya waddooyinka soo gala aagga uu qaraxa ka dhacay sarkaal ka tirsan ciidamada booliska ayaa sheegay inay baaritaano ku samaynayaan cidda ka dambaysay qaraxa lagu dilay ciidamada ilaa iyo hadda kooxna ma sheegan qaraxaasi balse waxaa la rumaysan yahay in gobolka siinaai uu yahay meel ay ka dagaalamaan kooxaha mayalka adag ee waddankani qaraxyo iyo weeraro kala duwan ayaa ka dhacay gacanka siinaaya tan iyo markii xilka laga qaaday madaxweynihii shacabka ay soo doorteen ee maxamed mursi sannaddii labada kun iyo saddex iyo tobankii dhinaca kale maxkamadda dembiyada ee dowladda masar ayaa xukun xabsi ah ku riday boqol iyo toddoba iyo labaatan eedeysanayaal masaari ah kadib markii lagu helay dembiyada lagu soo oogay maxkamadda ayaa sheegtay in eedeysanayaasha lagu riday xukuno kala duwan oo xabsi ah oo qaarkood ay gaarayaan shan iyo toban sano halka kuwa ugu yar lagu xukumay toddoba sano oo xabsi ah iyo ganax gaaraya labaatan kun oo ganiga masaarida ah inta badan eedeysanayaasha ayaa lagu helay inay ka qayb galeen dibadbaxyo rabshada watay oo ka dhacay dalkani wakhtiyo kala duwan iyo qaar lagu helay dembiyo ah inay geyseen dil iyo qalalaaso ka dhan ah dhismayaasha dowladda maxkamadda dembiyada qaahira ayaa sheegtay in racfaan laga qaadan karo xukunada lagu riday eedeysanayaasha kor u dhaafaya boqol shan iyo labaatan qof xuseen saxnuuni v o a qaahira
waa hagaag wariyahayaga xuseen cismaan saxnuuni ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada qaahira halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa v o a washington saaka inta aanan u gudagelin bal qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa inuu xuseen barre aadan inoo dulmaro inta ka horreysa xuseen waa sanad cusub dadku way wada faraxsan yihiin goobaha facebookyada iyo haddaad aragtid instagram-ka iyo twitterada iyo baraha adigu bulshada ku xidhiidho fiberkii iyo ya whatsappki iyo wixii oo dhan dadkii waxaa la leeyay un wada sanad cusub maxaa ka buxa marka new york waad aragtaa life a u daawanaysaa times square waxa ka socdo weliba gaadhin weliba way sugayaan iyagu iyadoo daqiiqado ay ka dhiman tahay tviyada waa wada maaragtay kumanaan dada boqolaal kuna dada ayaa joogo meeshii waxaa lagu wada sugayaa sanadka cusbaa in marka daqiiqada ugu dambeysa uu dhaco buularada la rido oo waxaa la rabaa laakiin waxaa sahraay mucjiso ah ha inagu weli waan sugaynaa sanadka cusub dadka aan la hadlayna ee geeska africa soomaali ha iyo guud wayba ahaan ku geeska jiraan sanadka Afrika.
cusub waa sax qaar waxaa laga yaabaa inay maalintii labaad sida australia iyo bakistan iyo indonesia iyo ay ku jiraan maalintii labaadba ku jiraan annagana toban daqiiqaa nooga dhiman marka maxaan maxaan dadweynaha u sheegnaa waxaan leenahay intiina gaarta sanadka cusubna ilaahay idiin barkeeyo.
allah idin barakeeya annagana qaar allah nagu gaarsiiye weli labada kun iyo lix iyo tobankan ku jirnaa daqiiqada gudahood ayaan gaari doonaa Insha Allah.
bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa haddaad dib noogu dulmarto mahadsan saara ugu yaraan shan iyo soddon qof ayaa ku dhimatay tobaneeyo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax lala beegsaday goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada istanbul ee dalka turkiga halkaasi oo lagu dabaaldegayay soo dhoweynta sanadka cusub duqa magaalada istanbul ayaa qaraxan ku tilmaamay fal argagixiso waxaana uu intaasi raaciyey inuu weerarkan ku dhintay askari ka tirsan ciidamada booliska ee dowladda turkiga golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa si wada jir ah u meelmariyey xabaddoojin ay ku ka duleeshay ruushka iyo turkiga laakiinse warar ka imanaya goobaha dagaalka ayaa sheegaya in heshiiskaasi uu khatar ku jiro fallaagada suuriya ayaa ku celceliyey in duqaynta ciidamada ruushka iyo kuwa dowladda suuriya ay wiiqi karaan xabajoojinta labada cisho socotay waxa ay sheegeen dadka kala socda dusha arrimaha suuriya in meel ku dhow magaalada dimashq tuulooyin ay gacanta ku hayaan mucaaradka ay ka dhacday duqaymo dhinaca cirka ah waa tahay aad baad umahadsan tahay xuseen qodobadii wararkayga ugu waaweynaa saaka kuwaasi ayay ahaayeen halkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o eda
subax walba kuwa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrafoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo sideedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sahra ee sidaad la socotid basaaka waa subaxdii ugu horreysay ee sanadka cusub maxaad ummadda soomaaliyeed meel kastay ku nool yihiin aad u rajeynaysaa dadka waxaan leeyahay soomaaliya horta waxaan u rajeynayaa nabad iyo baraare iyo barwaaqo iyo in qaraxa socdo leh maalbaba uu ilaahay naga joojiyo de ejkina waxbaa noogu darsamay soo maha si fiican aye soomaali fara badan xuseenoo laakiin ma og tahay in een, ah, maalinta bisha janary ko- kow ee tahay janaayo kow ee tahay in dadka badi ay wada dhashaan waa waxaad ka u jeedaa dadka qurba joogta qurba joogta qofkii aanan garanayn ejka xilligii uu dhashay wuxuu haystaa fursad uu ku dhaho kowda janna ayaan dhashay kii dhashay xataa victim uu u noqonaa oo dhibaatada ayaa gaaraysa waxaa la leeyahay qofkan maxaa kowda janaayo uu u dhashay macnaha ma da'diisuusa aqoonin oo kaleeto waa si Marka- wanaagsan taasi inagoo ka gudbayna een, sidaan la soconno sanadkan soomaaliya waa sanad doorasho Een, waxaa la hadlaya doorasho iyo xukuumad cusub iyo Waa sidaas.
baarlamaan cusub marka maxaad u rajeynaysaa ummadda soomaaliyeed inkastoo lalahaaba l- xukuumadda cusub iyo d- d- dowladdan haba noqoto labada kun iyo lix iyo tobanka toddobiyo tobanka ayayba nala aaday waxaan rajeynayaa marka janawari in dadka fooshaas ay dhinac uga dhacdo oo muqdisho maaragtay dowladdii iyo wixii isbedel iyo nidaam iyo kala dambeyn waddankii inuu ilaahay u keeno oo ay ummadda soomaaliyeed ka baxdo kumeelgaarka iyo dowladda kumeelgaarka ah iyo problemka intaasoo sano soo socda dhibkii allaha ka saara dadka kumeelgaarka waa laga baxaa la yiri laakiin weli waxaa muuqata in maaragtay ah, xagga amniga caqabad fara badan ay jirto soomaaliya markaad egtid muqdisho insha allahu tacaala marka een, maxaad hees u haysaa subaxan saaka dadweynaha saaka allah u raxmade maxamed saleebaan tubec iyo heeskii sanad walibaba hoodiyo wuxuu had- hadimo leeyahay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa
waan ku heebinayne adna hogol barawaaqiyo habeen dhalad allaha kaa dhigo bal waa tahay annaguna waxaan leenahay aamiin ayaan usii raacinaynaa sanadkaasi cusub ee labada kun iyo labaiyo tobanka idaacaddeenna aroornimo intaas ayaan kusoo gebagabaynaa xuseen bare aadan iyo anigoo asaare cabdi axmedba waxaan idinkaga tegaynaa coodkaas allaha u raxmadeen maxamed sulaymaan tube
This program has come to you from the Voice of America, Washington.